fiid wanaagsan markale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowne madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goordhoweyd ku dhawaaqay xamse cabdi barre inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabista xamse barre kaga dhawaaqay shir jaraa-id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha oo hadlay ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahaa maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha juun laba kun iyo laba iyo labaatan waxaan si waafaqsan qodobka sagaashanaad faqradiisa da ee dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya aan dalka jamhuiyadda federaalk soomaaliya xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya u magacaabay mudane xamse cabdi barre oo garabkayga midigta agtaagan waxaan go-aankan ku saleeyey markaan eegay aqoonta waayo aragnimada iyo kartida aan ku aqaano mudane xamse ayaan u gartay in uu yahay qofka ku habboon oo ka bixi kara xilkaas cusub iyo soomaaliyada cusub ee waayaha cusub ku jirta intaba
madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu baaqay labada golo ee baarlamaanka inay ansixiyaan ra-iisul wasaaraha cusub
waxaan ka codsanayaa golaha shacabka inay si rasmi ah oo deg deg ah u meel mariyaan magacaabista ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaanan kula dardaarmayaa ra-iisul wasaaraha in uu dardargeliyo kana kuna mashquulo aadna oo u howlgeliyo arrimaha hortebinta leh ee xukuumadda cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kuwaas oo ay hortebintooda ugu horeyso amniga gurmadka abaaraha heshiisiinta horumarinta muxuu ahay bulshada ka hortagga dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay sababaan dmxuah cimilada isbedelaysa iyo daryeelka guud ahaan dadka soomaaliyeed islamarkaasna uu ka shaqeeyo horumarinta cilaaqaadka caalamiga ah ee soomaaliya ay la leedahay adduunyada inteeda kale isaga oo ka tallaabsanaya halheeskeennii ahay soomaali heshiis ah dunidana heshiis la-ah waxaan rabnaa xukuumadda cusub inay noqoto mid dadka soomaaliyeed qulubtooda isu soo jiida islamarkaasna danahooda ka shaqaysa waxaan ugu duceynayaa ra-iisul wasaaraha in ilaahay u fududeeyo xilkaa culus ee xilliga adag ee muxuu ahay soomaaliya maanta ay maraysahay lagu aaminay loo magacaabay loo gartay
waxaa isna munaasabadda ka hadlay ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay xamse cabdi barre oo sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu madaxweynaha ka soo dhex xushay xubnihii la tartamayey
madaxweyne sida aan ognahay shacabka soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiillo wakiiladaasi waxay kaa soo xusheen muwaadiniin soomaaliyeed oo tiradooda gaaraysa soddon iyo sagaal muwaadin islamarkaana dhammaantood application ama codsi usoo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa farxadii ah runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la eg ee muwaadiniin soomaaliyeed lagaa soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada taasoo ku qotonta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaadi qiimaysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag ee ina hortaalo
ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaa ka hadlay howlaha horyaalla oo ee waddanka oo waafaqsan qorshaha madaxweynaha waxaana isagoo qodobadaasi ka hadlaya uu yidhi
maanta mudane madaxweyne waxaan ognahay kasakow mashruucaaga damuuxa ah ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka soomaaliyeed aada ku heshay oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama iishuiska waaweyn ee dadkan iyo dalkan horyaalla oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa amnigaas si loo sugi lahaa abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa sidii dastuurka udhiisu daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dib i ogistiisa loo soo gabagabayn lahaa sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho sidii wadahadalka walaalaheenna somalilan looga nibkeeni lahaa oo looga gurgaari lahaa iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale looguna abuuri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed iyo daa'irta soomaaliyeed shaqo sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halku-dhagga weyn ee ballaaran ee ay soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah soomaali heshiisah dunidana heshiis la-ah intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaan ballan qaadayaa adiga oo madaxweynihii ah iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono hariya habeen una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa taasoo ay ugu horreyso kadib dabcan kadib markaan helo insha allah kalsoonida golaha shacabka waxaan soo dhisi doonaa insha allah xukuumad taya leh oo u qalanta in ay samata bixiso dalka iyo dadka soomaaliyeed mudane madaxweyne mar kale aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ka codsanayaa in ay nala shaqeeyaan isla markaana aan dhammaanteen u wada istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadino dadkeenna dhibaatooyinka jira ee dabeeciga iyo midda kale ee runtii aan inagu ognahay ee aan la daalaadhacayno muddada dheer
ra-iisul wasaaraha cusub ayaa horey la taliyo uga soo noqday wasaaradda dastuurka iyo federaalka waxaa sidoo kale uu soo noqday guddoomiyaha guddiga doorashada ee jubbaland dhinaca kalena waxa uu xogeyo guud ka soo noqday xisbiga nabadda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixin doona ra-iisul wasaaraha cusub maalmaha soo socda dhinaca kale haddaba shakhsiyadda ra-iisul wasaaraha cusub ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay abshir maxamed colow oo ah agaasimaha madaxtooyada jubbaland oo ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen ra-iisul wasaaraha magacaaban ee xamse cabdi bare
walaal haaruun xasani soo dhawow marka hore wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed xamse cabdi bare waxaan rabaa inaan fursadan uga faaidaysto inaan u hambaliyo xilka culus qaaday ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu fudeeyo fudashada xilkaas culus marka intaa laga soo tago su-aasha aad weydiisay xamse runtii waa qof shaksiyanna aan muddada hadda toban sano ku dhawaadaas naqaanay shantii sano u dambeysana aan si dhow soo wada shaqeynay xamse shaksiyadiisa haddaan ka hadlo waxaan oran karaa waa nin waa nin xooda wanaagsan aqoon-yahan ah shaqo jecel khaasatan waxaa lagu ammaan karaa nin go-aan leh aan cadaad leh waana nin runta jecel intaan ka garanayo
waa gartay marka aqoontiisa iyo wuxuu meeluhu ka soo shaqeeyey maxaad nooga sheegi kartaa iyo sida ay taasi door uga qaadanayso shaqadan loo magacaabay horta xamse walaal haarun waa nin dalka joogay muddadii labaatankii sano u dambeysay waxbarasho ku maqnaa mooyaane xamse wuxuu waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo dugsiga sare ee soomaaliya dhexdeed buu ku qaatay jaamacadda heerka koowaad wuxuu ku qaatay yeman buu kaga soo baxay heerka labaad ee masterkana maleeshiya ayuu kusoo qaatay uu kasoo baxay khibradiisa shaqo meelo badan buu ka duwan buu kagala shaqeeyey koow marka hore jaamacadda muqdisho ku yaallo muddo dheer lectura ka ahaa oo macalin kadibna dowladii hore xasan sheekh intuusan xasan sheekh madaxweyne noqon wuxuu waxaa xubin firfircoon oo ka tirsan xisbigii madaxweyne xasan sheekh oo wuxuu ahaa xogaahiyii guud ee xisbigii u b d da waktigaa jiray kadibna xasan sheekh markuu la doortay laba kun iyo laba iyo tobankii dowladii dowladdaas ayuu door meeloo kala duwan kasoo shaqeeyey muxuu muddo dheer ka ahaa la taliyo sare wasaaraddii dastuurka ee xilligaas kadibna wasaaraddii waxbarashada marna maamulka gobolka banaadir buu la taliya ka sare ka ahaa wixii markaa ka dambeeyey dhanka jubbaland buu soo wareegay muddo saddex sano ku dhawaad wuxuu ahaa guddoomiyihii guddigii doorashada jubbaland ee qabatay doorashadii jubbaland ee laba kun sagaal iyo tobankii haddana sanadkiina hadda tegeyna waxaa loo doortay masalanka gudihiisa xildhibaan golaha shacabka soomaaliya oo laga soo doorto jubbaland kismaayo maantana joogna oo shan iyo tobanka bisha juun laba kun laba iyo labaatankana wuxuu madaxweyne xasan sheekh u egmaday inuu noqdo ra-isul wasaarihii koob iyo labaatanaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
waaya su-aasha igu dambaysa sidee bay iskula shaqayn doonaan bay kula tahay ra-isul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha
runtii madaxweyne xasan sheekh iyo wasaare xamse waxaa ka dhexeeya aqoon dheer muddo dheer bay is yaqaaneen ma aha rag hadda isku cusub is baranaya muddo dheer bay isla soo shaqeeyeen isla soo falgaleen xisbigoodii hataa iyo academiga xagga wax aqoonta ahaanta oo waxaan xasuusan karnaa madaxweyne xasan sheekh intuusan kor kusoo biirin siyaasadda wuxuu ansana xubin fircoon ka ahaa sectorka waxbarashada soomaaliya dabcan meeshaas wasana kala soo shaqeeyey jaamacaddii dowladdiisa hore loolasoo shaqeeyo aniga ku sheegay xisbigiisiina wuxuu ka ahaa xogeeye guud marka aqoontaa dheer ee qotada dheer ay isu leeyihiin labada shaksiyood ayaa ka caawin karta inay wax badan iskala shaqeeyaan mana filayo hadda wax badan oo dhibaata oo dhexmari doona waxaan rajeynayaa ama ila tahayba inay wada shaqeyntooda noqoto mid si wanaagsan ku socotaa
kaasi waxa uu ahaa abshir maxamed colow oo ah agaasimaha madaxtooyada jubbaland oo u warramayey haaruun macruuf